caadi ahaan maxkamadaha maraykanka qofka markii faldambiyeed lagu soo oogo waxaa lagu wargeliyaa dacwada waxaana loo qabtaa wakti uu isku soo dhiibo iyo wakti uu hor yimaado qaadiga muddo kooban gudaheed inta badan waa muddo afartan iyo sideed saacadood gudahood waa inuu qofku isku soo dhiibo laguna hor keena maxkamad marka arrinta madaxweynihii hore donald trump wargelin baa laloo gudbiyey waxaad moodaa waxoogaa wakti in la siiyey uu ku yimaado markii uu yimidna waxaad moodaa waxyaalaha qaarkood inaan la marsiinin qofka markuu is soo dhiibo la marsiiyo waxaa ka mid a qofka in uu isu dhiibo meesha looga wacay hay-adda asluubta ee ka talisa markaas hadday noqoto degmoi hadday noqoto federaalba marka hay-addaasaa la isu dhiibaa qofka markuu isu dhiibo waxay ka qaadaan faraha waxay ka qaadaan maaragtay sawir waxaa sidoo kale ay ka ay ay u geliyaan dharkii maaragtay maxbuuska ayaa lagu sawiraa halkan waxaad moodaa madaxweynuhu markuu soo dhiibay marka horeba waxaa la socday secret service kolonyo dhan ayuu watay oo maarata dad la socdaa markii uu yimidna sawirna lagama qaadin oo kii laga qaadi jiray maxaabiista ah lagamana qaadin maaragtay dharna looma gelin kare laakiin faraa laga qaaday markiina waxaa loo gudbiyey maxkamadda marka waxaad moodaa waxoogaa in ay asluubta iyo tiimkiisu ay ku heshiiyeen sidaan waxoogaana la xiriirinayo loo loo tixgelinayo in uu ahaa shaksi waddanka madax kasoo noqdo kiiskan emuddada exeerlalinta gobolka new york ama degmada manhattan ay ka shaqaynayeen waxaa xukunkeeda riday xeerbeegti marka maraykankana inta badan xeerbeegti ayaan maqalnaa oo xukunada noocaana rida marka maxaa keenaya in awoodda intaas la eg xeerbeegti la siiyo
xeerbeegti dalkan sidiisaba waa arrin dastuuri ah in xeerbeegti ay go-aan ka gaarto marka qofka markii lasoo dacweeyo lasoo eedeeyo eedda loo akriyo haddii lagu heshiin waayo qaybaha hore maxkamadda oo arrinta lagu xallin waayo qofku wuxuu xaqu yeelanayaa in uu doorto in dacwadiisa ay u dhegaysto qaadi oo go-aan ka gaaro iyo in xeerbeegti la horgeeyo marka xeerbeegtidu waxay ka dhigan tahay waa dad laga soo xulo deegaanka iyo degmada aad lagugu soo dacweeya degan tahay marka waa dad kala duwan oo si maaragtay aan aan xulasho ahayn loo soo ururinayo oo dadweynaha laga soo ururinayo marka waxaa runtii la biday inay iyagu cadaaladda uga dhow yihiin waana nidaamka maraykan ka jira laakiin tan hadda ka fadhiistay arrinta in madaxweynahan dacwada lagu oogo ma aha xeerbeegtidii dacwada go-aanka gaari jirtay ma aha waxaa la yidhahdaa grand jury waa xeerbeegti loo isticmaalo markii caddaymaha ayay dhegaysanayaan marka qofka dacwada in lagu qaaday inuu mudan yahay in kale go-aan ka gaaraane qofka inuu maaragta dembiga galay iyo in kale go-aanka ma gaaraan marka grand juryga waxa ay waxaa isticmaalo oo adeegsada xeerlaaninta ayaa adeegsata markii ay u arkaan arrin inay rabaan in ay shaki bixiyaan oo arrinta ay hubiyaan inay dhinacyo badan iska taageen halkii ay xeerbeegtidu iyadu toos go-aanka u gaari lahayd sida caadigaba ah ee kaysaska maaragtay sidan oo kale ahee maaragtay u baahan in laga taxadaro ayaa loo saaraa xeerbeegtidan si ay ay uga codsadaan bal dhegaysta dacwadanoo iyo caddaymahanoo qofkan ma mudan yahay in la maxkamadeeyo arrinta lagu maxkamadeeyo mise ma mudna marka taas ayuu ku go-aan qaataa xeer ilaalintu arrintan marka sidan ku saasay ku dhacday waa tahay madaxweynihii hore aad buu u duray go-aankan ama dacwaddan wuxuuna ku tilmaamay in lagu ciqaabayo siyaasad ahaan oo doorashada ay ku lug leedahay waana uu tartamayaa hadda maxay u dhibi kartaa maxaase u xiga oo tallaabo ah goormaa maxkamadayntiisa la filayaa
maxkamadaynta xigta waxaa laisugu soo laabanaya horta december oo wakti dheer baa la isa siiyey maaragtay waxaa kolley maadaama ay soo socotay baaritaankan iyo xog ururinta ay muddo dheer soo socotay oo baaritaanka iyo waraysiga markhaatiyada uu muddo soo socday tiimkiisa difaaca waxaa wakti loo siinayaa in caddaymaha faraha badan ee ay ururinaysay xeerlaalinta iyo lamaha cadaaladu ay ka ururinayeen in iyaguna ay u helaan fursad ay si fiican uga baaraan degaan waxay isku difaacin lahaayeenna la yimaadaan marka december baa la isku soo laabanayaa hase ahaatee waxaad moodaa in madaxweynuhu uu isticmaalayo arrintan in uu yahay nin lagu xadgudbay looga adeeganayo arrimo siyaasadeed oo la raba in lagu carqaladeeyo iyo maaragtay dadka dadweynaha maraykanka ee codbixiyaasha iyo taageerayaashiisa in la rabo in codkooda lagu hor istaago maxkamadayn saas usoo dhigayaa waxaad modaa arrintaas inay u shaqaysayoo kambaynkiisu maaragtay runtii horukac buu samaynayaa lacag badan baa loogu deeqayaa isagu sidaasuu u dhigayaa hase ahaatee dad fara badan oo kale ayaa waxay u arkaan inay arrintani fadeeca tahay oo madaxweynihii u horreeyay dalkan oo maxkamad ka soo muuqda eedeymaha loo soo jeedinayaay waa arrin maaragtay fadeexad iyo ceeb foolxun ah marka bal wakti ba aanu tusi doona laakiin dadka taageerayaashiisa a waxbada dhiirigelinay ka qaadayaan dadka kalena weli fadcelintooda waan sugaynaa in la yaabanoo dee runtii u aragta fadeexadu inay tani waa jirtaa